wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa magaalada kismaayo kulan wadatashi ah uga furtay wariyaal ka kala socda warbaahinta dowliga ah iyo tan madaxa bannaan taasi oo lagu horumarinaya hindisaha xeerka qabyada ahi ee saxaafadda jubbaland sanadkii labada kun iyo labalabaatanka ayay ahayd markii wasaaraddu ay xeerkan horgeysay kulan ballaaran oo ay kasoo qaybgaleen danayaasha saxaafadda oo iskugu jira wakiilo ka socda ururka warbaahinta jubbaland iyo saraakiil ka socota wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jubbaland xogayaha ururka suxufiyiinta jubbaland oo dahafuray kulanka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadiisa runtii waxaa sharaf ii ah inaan barqadan maanta ah u fadhino anigana uu ilaahay ii saamaxay inaan ka soo qayb galo kulankan wadatashiga ah ee dib loogu bilaabayo wadahadalladii iyo niqaashkii qabyo qoraalka xeerka saxaafadda jubbaland xeerkan sidaad og tihiin wuxuu muhiim u yahay shaqada ama howlmaalmeedka warbaahinta jubbaland iyo xorriyadda hadalka runtii waxaan soo marnay wakhtiyo kala duwan oo dhacdooyin badan dhacayeen waxaa ugu dambeysay hadda in doorasho wakhti adag la galay aan ka soo gudubnay saxaafadda iyo dowladduna ay xilliyadaas aada isku arkaan haddii aan xeerkan la hormarin oo shaqada uu u baahan yahay aan laga qabanna runtii waxaa adkaan doonta wada shaqaynta iyo bay-adii lagu shaqayn lahaa intuba waa adkaan doontaa wasiire cabdifataax marka koowaadba waa xubin naga mid ah oo fahmaya duruufaha iyo xaaladaha maalinlaha aan ugu shaqayno runtiina aada buu ugu mahadsan yahay in uu hawshaan dib u abaabulkeeda iyo qabanqaabadeeda uu isku taxallujiyo howl badan buuna ka soo maray arrintaas waa uga mahad celinayna ka urur ahaan waxaa diyaar u nahay in xeerkan dooda uu u baahan yahay iyo horumarinta uu u baahan yahay kaalinteeda inaan qaadano waxaan rabnaa oo kale intiinan halkan joogta iyo xarumaha aad dib ugu laaban doontaan inta joogta intuba inay noqoto doodaan dood furan baraha bulshada looga hadlo naqdin laga sameeyo waxyaabaha saxaafadda aysan qaadi karin oo xeerka lagu dhex sheegay in qoraallo laga qoro in falcelin badan dhacdo in aan ka qaybgalayaal oo keliya la noqon ee la noqdo dad taariikhda kundhig ay u gasho maalin maalmaha ka mid ah xeerkan taariikhdu geli doonaa boqolaal sano tobannaan sano jiri doonaa haddi ka bacdi dadkii diyaarinta iyo hagaajinta iyo horumarinta xeerkan kundhiga u ahaa inaad noqotaan baan rajeynayaa marka laydiin qaybiyo